asalaamu calaykum waraxmatullahi xaasabtarka iyo gruubka guud ahaan waa idin salaamaya waan idin mahadcelinaya xiriirka ay lasoo samayseen intaa kadib guud ahaan magaaladu waa maarata xaaladeedu waa waa wax lawadooga waana lala socdaa hadda anada aan tilmaami karo hadda gaara ma jiro wixii aan arki jirno unbaa dhicoohayo waa gartay meelaha qaar magaalada waxaa kusoo kordhayay oo dadkuna ay ka cabanayeen kooxo ka dilaacay meelaha qaar oo dadka dhibaateynaya bal arrimahaas gudoomiye xilligii aada adigu guddoomiyaha gobolka ahayd sideed u maareyn jirteen mase jireen dhibaatooyin noocaas ah waa xakameyn jiray waxaa beryaha waxaad moodaa in wax soo kordhayaan dhaqaana aan la aqoon jirin sida maaragtay ninkii axmed dowle dafi oo arrinta loo guday mas-uuliyada iyo gabadhii lagu dilaya fasalka dhexdeeda iyo waxyaabahaas waxyaaba nagu kusubeen tan dhaca ah waxaad moodaa xaafadaha sida aan ka dhegeysanan idaacadaha iyo websadadii aan ku arkayno in beryahan ayaadi aada kusoo kordhayaan dareenkaas waaji oo shacabka lagu hayo degmooyinka qaarkood iyo xaafadaha qaarkood aada iyo aada looga cabanayaa marka dee waxaan isleeyahay maamulka gobolka namadooga hay-adaha midooga marka arrintaas korba waxkaqabashay u baahan tahay iyadoo hadda warxu ku mala
waa gartay hay-adaha amnigu waxay sheegeen in meelaha qaar dad loo soo qabtay welina howsha way socotaa oo dhibaateyntii dadka meelaha qaar lagu hayay weli waa sidoodii marka sidee habooneed baad isleedahan wax looga qaban karay
wallahi waxaan qabnaa dee wixii haddii ogaa lahaayeen gacan bira dadka lagu qaban lahaayo lagu arko lamarsi lahaa wax ay mudan tahay waxaan isleeyahay dadku dee waa shadqaafayaale kuwa kalena way ku cinto qaada lahayn wayna baqa lahayen marka anigu waxaan qabaa ciddii dalkan iyo dadkan ay dinta ka gasho oo xaah in dadi waxa ay mudan tahay in la marsiiyo oo aan looga waaban ayaan qabaa si kuwa kale waxay ka qaataan haddii kale ummadda aada aada dib loogu haya dhibkuna waa sii kordhaya haddii aysan daarin wax tilaaba oo la qaadayo
waa gartay saad hore uga dhawaajisay waxyaabahan magaalada ka dhacaya hadda qaarkood waa ay cusub yihiin sida in dad la afduubto oo kadibna dhibaato loo geysto marka arrimahan ma jirin xilliga adigu aad guddoomiyaha gobolka ahayd
wallaahi saad marwalba anu waxaad moodaa magaaladaani magaala furan ay noqotay dowlad badanaa ka shaqaysto dee ma jiri jirin dad inta la afduubaadkii lagala soo baxaayo ciyaalkii yarka la afduubanaayo gabdii yarka la afduubanaayo waxaad moodaa albaabo badan inay ku furan yihiin aad moodaa magaaladii waxaad moodaa in badan oo ulajeedooyin kala duwan leh inay magaalada ka shaqaysanayaan marka waxyaaba dadka kusoo kordha waaya waa waxyaaba la keeni kara waaya argagaxa dadku ay ka jeeg habsida ay qabanay ay muujinayaan waxyaaba keeni kara waaya marka waxaan isleeyahay arrintaas waxay u baahan tahay ubaahan tahay in lagu arko laguna fiiliya ubaahan tahay
fariinta aad u dirayso maamulka gobolka iyo guud ahaan hay-adaha amniga ee arrintan ku saabsan muxuu yahay marka
runtii waxaan leeyahay anigu soojeed badan ayay u baahan tahay dadkii degmooyinka guddoomiyaashooda iyo waaxyooda iyo hay-adaha amniga iyo iyo hay-adaha amniga oo meelaha degmooyinka ka samaysan inay isku goobna intay ku shaqeeyaan iska warqabaan oo dadka laisku xiro oo arrintaasi laga wada hortaga ayaan qabaa marka maamulkuna dee arrimankaas waxaan isleeyahay waa waxyaabaha looga baahan yahay mana moogaan isleeyahay marka waxay u baahan tahay kaliya in aada iyo aada maaragtay indhaa ujeeda u baahan tahay in maaragtay dadkan lagu ilaaliyo waana arrin aada iyo aada daruuri u ah in dadkan amnigooda la sugo haddii aysan amnigooda dadka ugu nool badan ay ka qabaan waxay nolosha xiriiriga gelaysaa marka saas waxaan is leeyahay arrin aad iyo aada u baahan waayo in laga waraayo waxaan leeyahay marka isku xidhaan dadweynaha iyo maarata waaxyaha ilaamaha iyo hay-adaha amniga inay isku xirmaan isku xirmaan ayaa lagu sugi karaa is leeyahay amniga loogana shaqayn karaa waa gartay saraakiil ka mid ah gobolka sida talisyada ama taliyaasha ciidamada ee saldhigyada ayaa qaarkood xeelkii laga qaaday marka xilka qaadistaas iyo isbedelkaas lagu sameynayo ma laga yaabaa in arintan wax badan ay ka bedesho hadda isbedel ballaaran oo la sameeyey ma jiro laakiin dee mida ah ciidamada un la wareejiyey oo ama xasilinta inta la laisku dibariday haddana un maaragtay un isagun asiray ama hadday ahaalehaddii nabadsugidda oo ciidamadeeda dhanka kala leediyey waxyaabahaas waa laga yaabaa golod waa laga yaabaa inay keeni karto mudaradana qayb ku noqon karto waana aaminsanahay